halkani waa washington laantaaf soomaaliga ee v o a oo si toosa aad nooga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo afartan iyo sagaalka mitrban iyo hirarka efyimada geeska africa iyo internetka v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa aroornimo talaado ah bisha marjna waa koob iyo toban sannadka laba kun iyo afar iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa sii wada jira idinku soo gudbinaya anigu waa maxamed cabdi iyo ibraahim xasan daandure
diyaarad haddii ay dhibaato ku timaado saddex waxyaalood ayaa loo qodobeeyaa qodobka koowaad waxa waaye cillad diyaaradda ku timaado oo diyaaradda dhibaato u keento midda labaadna waxa waaye duuliyaha oo ficil aan sax ahayn ama waxa loo yaqaano pilot error sameeyo oo halkaasi diyaaraddii mataqaana ay khalad ku gasho iyo fal argagixisinimo oo diyaaradda ka dhaco kaasi wuxuu ahaa axmed cilmi guure oo ah milkiilaha shabakadda hiiraan online horena u bartay cilmiga duulista dayuuradaha oo ka hadlaya dayuuraddii laga lahaa dalkaasi maleeshiya oo ilaa iyo hadda la la'yahay qodobada kalead barnaamijka horornimo ku maqli doontaanna waxaa dhegaystayaal ka mida biyola'aan ka jirta gobolka galguduud ee soomaaliya waxaa kaleood maqli doontaan dalka turkiga oo ka hadlaya arrinta gobolka krimiya ee dalkaasi ukrain waa maxay sababtu warbixin ayaannu idinkaga haynaa xubintii sarifka iyo qodobo kalena waan idin haynaa marka horese warkii dunida
dalka ruushka ayaa isniintii shalay ku eedeeyey kooxo xag jira iyo dowladaiyo dowladda reer galbeedka u jajadhay ukrain inay abuurayaan waxa ugu yeedhay deganaansha la-aan ka dhalata bariga ukrain dalka ruushka ayaa sii wada inuu qabsado saldhigyo militari oo ku yaalla gacanka krimiya ee dalkaasi wasaaradda arrimaha dibadda ruushka ayaa hadal ay soo saartay ku sheegtay in koox xag jira oo reer ukraina iyagoo dowladaha reer galbeedku ay iska dhegatirayaan dhibaatada ka jirta dalkaasi hadalkan wasaaradda arrimaha dibadda ruushka ayaa yimid kadib markii wasiirka gaashaandhigga ee ukrain uu sheegay in rag hubaysan ay la wareegeen saldhig ciidan oo ku yaalla gobolka krimiya waxaa kaloo uu sheegay inay la wareegeen cisbitaal militarigu lahaa oo isna ku yaallay magaalada simbrafol ee gobolkaasi krimiya dalka ukrain saraakiil dalka maleeshiya ayaa waxay sheegeen in la ballaarin doono dhulka laga baadiguubayo diyaaradda laga leeyahay dalkaasi oo la waayey sabtidii diyaaraddaasi oo siday rakaab dhan laba boqol iyo soddon iyo sagaal madaxa waaxda duulista hawada ee dalkaasi maleeshiya ayaa waxauu sheegay in goobta wax laga baadiguubayo la ballaarin doono maanta oo talaado ah dhowr maalmood kadib oo wax la raadinayay oo aan la helin wax raada oo dayuradda ah diyaarado iyo maraakiib ka kala socda dhowr dal ayaa waxa howlo baaritaana ay ka wadeen dhul dhan sagaashan iyo laba kilomitir oo ah goobta diyaaraddaasi ay ku libidhay ee badda koonfurta dalkaasi shiinaha xaaladda dahsoon ee diyaaraddaasi ayaa faraha kasii baxda oo sii ballaaratay isniintii shalay ahayd kadib markii ay koox waxbaarayso ay caddeeyeen in saliid laga helay meel ka baxsan xeebta vietnam aanay ahayn mid diyaaradda ka daadatay saraakiil baaraysa dowladda maqan ayaa waxay sheegeen in sawiro raadaar ah ay muujinayaan in diyaaraddaasi ay suurtagal tahay inay dib u soo noqotay ka hor inta aanay la waayin
saraakiil ka tirsan dowladda libiya ayaa sheegay in ciidamada dowladdu ay gacanta ku dhigeen markabsiday saliid kaasoo ka soo sharaacday dekedda bariga waddankaasi ku taalla ee sidra maleeshiyaad gacanta ku haya gobolkaasi ayaa isku dayeyey inay dhoofsadaan saliidan walow dowladda dhexe ay ku baaqday in tallaabadaasi aan lagu dhaqaaqin warka ka imanaya milatariga war uu soo saaray milatariga dalkaasi ayaa sheegaya in ciidamada badda ay haatan ku hayaan markabkaasi deked ay dowladda dhexe hayso markabkan oo lagu magacaabo morning glory ayaa sita calanka dalka kuuriyada waqooyi laakiin lama hubo cidda iskale markabkan ila u dhow markabkan ayaa sheegaya in calanka sudan markabka looga gol leeyahay in lagu qariyo cidda dhabta ah ee markabkaasi iskale baarlamaanka libiya ayaa amray in ciidamo khaasa la geeyo goobaha waa goobahaas muddo toddobaad gudihiia si loo xoreeyo looga xoreeyo maleeshiyaadka gacanta ku haya gobolladaasi subax wanaagsan markala dhegeystiyaal halkaad nagala socotaan waa v o a washington sideed warkaba ku maqlayseen diyuuradii laga lahaa dalka maleeshiya ee sabtidii la waayey iyadoo u sii socota magaalada beijing ee dalka shiinaha ayaa weli raadkeedii la laayahay khubarada duulimaadka hawada ayaa ilaa iyo hadda isweydiinaya waxaa dayuuradan ku dhici kara dayuurado iyo maraakiib ka socda ilaa iyo dhowr wadan ayaa ka qayb qaadanaya howlgal gurmad oo dayuuradan loo samaynayo ibraahim xasan daandur ayaa khadka telefoonka kula xiriray axmed cilmi guure oo ah milkiilaha shabakadda hiiraan online ahna duuliya soomaaliyeed oo ku sugan magaalada ottawa ee dalka canada waxaana ugu horreyn weydiiyey bal inuu sharxo dhegeystayaashana u sharxo khibraddiisii duulimaad
khibradayda duulimaadnimo waxay kasoo bilaabatay markii aan dugsiga sare ka baxnay oo aan helay tababar duulimaad inaan u aadno dalka jermalka marka waxaan waxbarasho kusoo dhamaystay anigoo kamid ahay sideed iyo toban arday oo kusoo dhamaysanay dalka jermalka shirkadda luftansa airlines ee tababar noogu soo dhammaaday tababarkaa ka bacdina aan dib ugu soo laabanay soomaaliya annagoo oo ilaa iyo toddoba qofood ah intii kale kulley kuma guuleysan sanadkaas goormuu ahaa marka guure waxaan kusoo laabanay sideetan iyo labadii adiga dhammaadkeedii sideetan saddexdii ayaan ka shaqo bilownay somalia airlines markaas iyo wixii ka dambeeyey oo dagaaladii sokeeye ay ka bilowdaan halkaas ayaan ka shaqaynaya somalia airlines ilaa iyo darajada kabtanna waa ku gaaray axmed guure sida aada la socoto ilaa iyo hadda waxaa dunida aada loo hadal hayaa diyaarad laga leeyahay dalkaasi maleeshiya oo ku jirtay duulimaadkeedii saddex boqol iyo toddobaatanaad maxay tahay sababta ilaa iyo hadda diyaaradaasi loo laayahay daandunayo arrintan waa arrin kulley dadkii oo dhan ka cajabisay oo qubaradii mataqaana aad waa ugu xeel dheeraa diyaaradaha iyo aqoontooda ay ilaa hadda ay garlaayeen diyaarad haddii ay dhibaato ku timaado saddex waxyaalood ayaa loo qodobeeyaa qodobka koowaad waxa waaye cillad diyaaradda ku timaado oo diyaaradda dhibaato u keento midda labaadna waxa waaye duuliyaha oo ficil aan sax ahayn ama waxaa loo yaqaano pilot error sameeyo oo halkaasi diyaaraddii mataqaana ay khalad ku gasho iyo fal argagixisinimo oo diyaaradda ka dhaco ilaa hadda la garan maayo sababta keentay diyaaraddaas inay la waayo ilaa iyo soddon iyo afar diyaaradood ayaa baaritaankooda ku howlan iyo afartan markab daanduney waxa waaye diyaaradaha dhacay oo mataqaana raadintoodii muddo ay qaadatay diyaaradan uguma horeyso waxaa hadda ka hor juun laba kun iyo sagaal waxaa diyaarad laga leeyahay air france oo kasoo kacday rio de janeiro una socotay muxuu ah magaalada paris ayaa la waayey diyaaradda helitaankeeda waxay qaadatay muddo laba sano ku dhawaada in la helo waxaa loo yaqaano black boxka oo ah sheygabaaro diyaaradda sababay ku dhacday marka ma aha markii ugu horreysay oo diyaarad inay dhacday raadinteedana ay muddo qaadato diyaaradda uguma horeyso diyaaradda sababaha mataqaana ilaa hadda oon la saadaalinaayo ayaa un kulley waxay noqon kartaa in diyaaraddaas makanikal ahaan inay u feelgarooday wax mataqaana diyaaraddaas saameyn ku leh oo ama meel lagu sheegay ama soo dhacay ilaa hadda lama hayo marka waa un waa un saadaalina maahne ilaa hadda wax lama hayo inkastoo maraykan iyo wadamo fara badan oo baaritaanka un runtii aada mataqaana ugu dheer ay ku jiraan haddana ilaa iyo hadda daandunay diyaaradda wax warbixin ah oo cad lagama hayo guure khubarada duulista hawadu waxa ay sheegeen in diyaaraddaasi ay ku jirtay khadka ugu habboon uguna nabdoon ee heerarka duulista marka maxaa keeni karayo in sidaas ay isaga lunto waa kulley waa su-aal fiican waaye diyaaradaha kulleyba markay ugu sahlan tahay oo lagu duulo waa markaa ay meesha sare ay qabsato oo kulleyba duulayaasha ay kulleyba iska naftaan oo waxa la yihahda autopilot loo xiro sida hore kugu sheegay waa diyaaraddii xataa air france oo kale markay dhaceysay oo hadda aan kaga sheekeynayay sidaas oo kale ahayd marka kulley waa cillad kulleyba oo oo hadda aan la garan karin ilaa hadda aan caddayn oo aan jawaab laga hayn ayay tahay kulley inkastoo speculationada ama waxyaabaha hadda la saadaalinayo ayaa waxaa kamid inay terrorism wax noocaas inay dhici karto hawada kore ay ku burburto halkaas ku baaba-aya waa iska suuragal wax cad oo laga sheegi karo diyaaraddaas ilaa hadda ma jiraan maadaama weli aanan lahaynin wax burbura ama raada oo diyaaraddaasi ay ka tagtay oo maalmana la doondoonayo ma dhici kartaa iyadoo sideediiya inay caloosha dhigatay ubacda hoose ee badda taas suuragal ma aha saan qiyaasi karo sababta waxa waaye diyaaradda haddii iyadoo ishaysato ay socdaalkeedii sii wadato ama ay soo degto oo badda xoggeeda soo aado waxaa dhici karto in radaarada ku dhedhow oo maleeshiya ama vietnam inay detectgareen ama arkaan markay diyaaradda iswadato inta aan kulleyba aqoonteyda aan gaadsiinta kulleyba u maleemaa inay suuragal noqon karto in diyaaraddaas oo iswadato laga helo laakiin possibilityna waa dhici karaa oo kulley wax walba ilaa hadda oon saadaalin leelahay ma wax cad lama hayo marka wax walba ka fila waa diyaaraddaas axmed guure maadaama aad tahay duuliyo sare ee soomaaliyeed sharaxaad ma naga siin karaysaa heerarka ay diyaaraduhu ku kacaan diyaaradaha kulleyba sharxooda waa iska fara badan yaho kulleyba duulimaad ahaan waay laakiin dadka caadiga oon waxaa lagu sheegi karaa waxa waaye diyaaradda inay saddex qaybood oo muhiim ah ay u duusho oo ah qaybta kicitaanka iyo qaybta oo mataqaana markay qabsatay jawigeeda ay ku socotay iyo qaybta digitaanka saddexdaas qaybood ayaa kulleyba loo kala sheegi karaa qaybta haddii uu shil iyo dhibaato diyaaradda ay ku timaado qaybta ugu adag waxa waaye marka diyaaradda ay kacayso oo diyaaradda culeyskeeda iyo shidaalkeeda iyo wixii ay wadato haddii dhibaato ay ku timaado waa marka ay ugu dhib badan tahay marka ay ugu dhib yar tahayna waa marka diyaaradda ay khadkeeda qabsato oo meesha ugu sarreysa ay ku socoto inkastoo balada ay jiraan ku imaan karo markaas lafaanteeda haddana waa marka ay ugu yar tahay intii hadda la ogyahay diyaarada dhacay oo dhibaato ay ku timid waxay u banaayen diyaarado kacaayo guure waxaa aada loo hadalhay laba qof oo la sheegaya inay ka mid ahaayeen rakaabkii saaraa dawladdaasi oo wata baasaboorro la soo xaday marka sidey dadkaasi diyaaradda ku fuuleen maxaase laga fili karayaa horta arrintaas waa arrinta hadda aada baaritaanka uu hadda ku soo aruuray oo laleeyahay arrintaas labada qofood oo diyaaradda saaran ayaa hadda baaritaan lagu haya marka nimanka booliiska oo loo yaqaano interpol waa ay sheegeen in baasabooradaas ay la xaday laakiin waxaa laleeyahay si dhab ah looma baarin markii ay diyaaradda raacayeen daanduriya waxaa ogaataa in wadamadan ku yaallo ay caan ku tahay baasabooro la xado oo lagu safro oo lagu soo galo wadamada reer galbeedka ah wax mataqaana hadda ku cusub ma aha oo waxyaaba iska jiro waaye laakiin tan ayaa waxay dhalinaysaa in la ogaado labada qofood waxay ahayn diyaaradda raacay iyadoo la raaci karo in falan argixisnimo ah ay halkaas ka dhici karaan waxaa hadda dowladda maleeshiya ay caddaysay in labada qofood oo diyaaradda raacay aysan ahayn dad u dhashay ama midabkooda maxaan leedahay siday ogyihin ay ahayn dad u dhashay asia macnaha waxaan ka wadaa china ama maleeshiya wadamada ka yimaada asia inaysan ahayn ay yihiin dad kale oo ka yimid wadamo kale taas ayaa kulleyba dadka ay gelinaysaa inay baaritaankooda badiyaan sababta waxawaye dadka argagixisanimada badanaaba la raaciyo ayaanan ahayn dadka asia ka yimaado marka kulley waa baaritaanka ayaa socday kulleyba wixii kasoo baxday kulley waa la ogaa doonaa kaasi waxa uu ahaa axmed cilmi guure milkiilaha shabakadda hiiraan online horeyna u bartay cilmiga duuliyanimada waxaana uu khadka telefoonka ee magaalada ottawa ugu warramayey waryaheenna ibraahim xasan daanduray
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaanna waa laanta soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington deegaano ka tirsan gobolka galguduud ee bartamaha soomaaliya ayaa waxaa laga soo sheegayaa biyo la-aan daran iyadoo lagu soo warramayo inay jabeen ceelashii biyaha laga cabi jiray wariyaheena v o a ee gobolada dhexe xuseen xasan dhaqane ayaa warbixinta noo soo diray biyo la-aantan baahsan ee ka jirta deegaanka cada kibir ee hoostaga degmada cadaado ee gobolka galgaduud ayaa waxay soo taagnay tan iyo bartamihii bishii hore kadib markii uu jabay mishiinka biyaha ka soo saaraya ceelka keliya ee deegaankaasi ku yiilay shukri maxamed cali oo ka mid ah haweenka deegaanka ayaa v o eda uga warbixisay baaxadda biyo la-aanta ee ka jirta deegaanka cada kibir magacayga shukri maxamed cali baa layra cadakibir beesha layraa baan degana dee baahi oon baa ka jirta iyo dhibaato wadda la-aan biyo la-aan qaabab badan oo maaragtay dhulkan saameeyo aada u saameeyey baa ka jira waxay maraysaa lacagta boqolka soomaaliga oo shilin xaafadu uga cabaan magaalada waxaa koosgareeyey biyo la-aanta iyo wadda la-aantaa koosgareeyey waddanka ka jira ma y laha ceelriig biyaha oo laga caba biyo ma laha barkadaa laga cabaa kuwii xareeduna way dhammaadeen kuwii hadda maaragtay kaleeto booyadu soo shub jireenna bacaad baa gooyey wadooyinka magaalada labada dhinacba bacaad baa ka jaray hadda habeen dhoweed waxaa jirtay reer yiri waxaan u qadnay biyola-aan awgeed lacagna way waayeen haddana berkadi wayba xiran yihiin xilligii la baahdo raashinka la samaysan lahaa marka sidaa baa jirta waxaan dhihi lahaa sidii maaragtay riig iyo ceel sheeqaye oo biyole loo heli karo oo walaalaha noogu heli karaan si deg dega inna lakugu keeno dadka xoola dhaqatada ayaa iyaguna dhankooda waxa ay sheegeen inaysan jirin wax biyo ah oo xoolahoodu ay cabbaan maxamed maxamuud meel layidhaha gagabaaliya jooga coolaaley baana arigii biyo la siiyo waa la waa garaacina waa qabsato oo wax la siiyo waa la waa haddii ilaahay idinka sida meeshaala taagantaa waa dhulku culus haddii ilaahay anigu waa jirana haddii ilaahay kuguu roon yahay haddee saas waxaan u baahannahay dawladda waxaan iga baahannahay gargaar wakaas ka codsanayna
ma badna arigu waa kiis waa xaasayo waa igu filaanahay deegaanka cada kibir oo qiyaastii toddoba iyo lixdan kilomitir u jirta magaalada cadaado ee gobolka galgaduud ayaa waxaa sidoo kale ay dadku ka cabanayaan waddaxumo ka jirta deegaanada hoos yimaada magaalada cadaado magacayga waa cabdigariin axmed cabdi wadadani aad iyo aad u xumaysan tahay wadada wada fiican maahan anii deegaanada naga shaqeeyaa cadagibir ilaa cadaado ilaa baxdo cariga dhan wadooyinku eber xalow awgeed waa wada soconay waxaa kasoo baxna cadaado mar ay tahay halkiisaa camal dhexwaawgeed bacaadkii dhibaatada naga soo qabsaday luga naga soo banjareen dhagax rafaad bacaad daacadadiya halkaan kale lixdan iyo toddoba kilomitir camal eh baabuurku saddex saaca usii socona dhibaato badan noo geysataa gaariga riftootaa laga bixinayn shidaal cun badan gaarigoos ka kuulaanaya bacaad aad iyo aad u rifoorsa waxa weeye macnaa aad u dhib badan waa naga qarimaanoo asbuuc kasta gaariga samaysaan gaynaa oo maaragtay bacaaditaan ka shaqayno baabuurta waaweynaan aad iyo aad meesha ugu dhiban oo xoolaha qaado raashimada iyo aba biyaha noo keena aba raashimada iyo keena aad iyo aad igu wareeraan oo marmar xataa inay dhowr ber igu jiraan ay gaanaan cismaan yuusuf cosoble waa guddoomiyaha deegaanka cada kibir awoodda maamulka ka jira deegaanka iyo waxyaabaha ay qabtaan ayuu v o eda uga warramay maamulka deegaankan wax badan baan qabanaa ho dadkaan baraaruujinaa xoolahooday ka keenaa waxoo sidaasaan kula samaynaa oo ku gacansiina annaguna wixii aan heli karno horumarkaas waddankan lafdhabar waxaa u ah xoolaha beecooda beeci ayaa taagan dadka marka shacabkaa sidaas ayaysan wax u qaban karin annaguna sidoo kale hadda wax dhaqaalahona soo galaan ma jiraan waxay adaho samafaloo ka shaqaysaana ma jiraan dadaal haddee way og tahay aduguba sida dadaal loogu jiro dhinaca amniga dhinaca maaragtay isgaarsiinta wax walba dadaal ayaan ugu jirnaa sidii ay wax kastaa u fududaa lahay ama usoo gaari lahaayeen deegaanka
kaasina wuxuu ahaa waryaheena xuseen xasan dhaqan warbixintii uu nooga soo diray gobolada dhexe halkaad weli nagala socotaana waa washington
dhinaca kalena caruur tiradooda lagu qiyaasay boqol kun oo u dhashay dalka cameroun iyo qaxooti ka soo cararay kooxda boko xaram ee dalka nigeria ayaa waxay la ildaran yihiin nafaqadarro aada u xun kuwaas oo ku jira cisbitaallo ku yaalla waqooyiga dalka cameroun saraakiil caafimaad ayaa sheegay in hay-ado ay booqdeen caruurtaasi iyagoo u ballan qaaday inay gargaar u fidin doonaan wariyaha v o eda moki edwin kinzeka ayaa warbixintan ka soo diray magaalada yawundi ee dalka cameroun ibraahim xasan daanduray ayaa inoo soo koobaya
way oynaysaa iyada oo lagu duugayo meel ku dhow gurigeeda oo ku yaalla waqooyiga cameroun cunug shan jir ahaa oo ay dhashay waxay u sheegtay idaacaddan v o a in cunugga uu miisaanka gabay uuna ku dhintay cusbitaal gaar loo leeyahay laba saac kadib markii loo oggolaaday waxay mansto ay ku eedayso shaqaalaha inaanay dhaqsi ugu soo gurman markii ay timid cusbitaalka shaqaalaha cusbitaalka ayaa iyaguna waxay sheegeen in bukaanku si xad dhaafa oo ugu tira batay mahma catherine waxay ka mid tahay shaqaalaha cusbitaalka As you can see for yourself, there are so many patients than we can attend to. We lack infrastructure.
sida aad arkayso waxaa jooga bukaan ka badan kii aannu qaabili jirnay waxaan haysa qalabliye iyo shaqaale la'aan sidaas darteed waxa la hubo ayaa ah in carruur badan oo naftooda la badbaadin kari lahaa ay dhimo doonaan ayadoo maymonatu oo cusbitaalka la joogta gabar yar oo ay dhashay ayaa sabarku uu ka sii yaraanaya waxay sheegtay in cunugeedii ugu horreeyey uu wiil ahaa uu xanuunsaday waxay u geysay qof daawo dhaqameed wax ku daaweeya wuuna dhintay haddana ilmaheeda labaad ayaa waxay keentay cusbitaalka waayo dowladda cameroun ayaa dadka waxay uga digtay inaanay raadsan daawo dhaqameed laakiin ayada waxay sheegtay in tan iyo intii cusbitaalka ay timid aanay wax daryeela helin carruurta nafaqadarrada aad u daran hayso ayaa waxaa ku jira kuwa qaxootiga nigeriya oo ka soo cararay mintidiinta islaamiga ah ee kooxda boko xaram xeradooda qaxootiga ee monow ee qaybta mayo tesnaga oo ay ku nool yihiin toddoba kun oo qaxootiya ayaa in ka badan saddex boqol oo carruura ay si xun u haysaan nafaqadarro comfort manda waxay ka soo carartay gobolka borno waxaana ay sheegtay in nafaqadarro uu uga dhintay cunug My brother, it is very difficult. I don't know how I'll tell you, but the situation that I met here is.
walaal aad ayay u dhib badan tahay ma aqaan waxaan kuu sheego laakiin xaaladda aan halkan kala kulmay waa mid aad u xun ma garanayo hadda waxa aan samaynayo waxaan ka imid dalka nigeria labadeeda carruur ahina way jiran yihiin waxaan u soo qaaday cusbitaalka oo aan dhibaato kala kulmay inaan daawo u helo mid ka mid a ayaaba durbadii dhintay waxaan la halgamayaa midka kale ee nool ma aqaano waxaa dhici doona akhritaanka waxaa taasi noo dheer cunto la'aan iyo biyo la'aan marka carruurta ay jirradaanna biyo badan ayay cabaan xitaa ma awoodno inaan helno biyo aan ilmahayna siino waa xaalad aad u adag dhakhaatiirta ayaa waxay sheegeen in dowladda kameruun ay ka gaabinayso inay qabato howlaha lagu yaraynayo nafaqadarrada
aad iyo aad buu mahadsan yahy ibraahim xasan daandura inoo soo koobayey warbixintii wariyaha v o e da moki edwin kenzeka uu inooga soo diray magaalada yawundi halkaad ka dhegaysanayseena waa v o a washington
dalka turkiga ayaa ilgaara waxa uu ku hayaa dhibaatada ka taagan dalkaasi ukrain gaar ahaana gobolka krimiya gobolkaasi laba boqol iyo siddeetan kilomitir oo keliya ayuu ka durugsan yahay xeebaha dalkaasi turkiga dhulka krimiya waxa uu hooy u yahay bulshada turkish tatarska oo la isir iyo luqadba ah turkiga ku nool dalweynaha dalkaasi turkiga bulshadani waxay ka soo horjeedaan in jasiiradda krimiya ay raacdo dalkaasi rushia wariyaha v o a dorian jones ayaa waxa uu warbixintan nooga soo diray magaalada istanbul waa kan maxamed cabdisandheer oo stuudiyohala fadhiya
boqolaal turkiya oo asalkoodu yahay tataar ayaa dibadbaxay dhowaan ku sameeyeen magaalada ankareed dalka turkiga waxay ku dhawaaqayeen ruushku ha ka baxo gobolka krimiya zafir karatay oo xubin ka tirsan baarlamaanka qaranka ee tataar ee gobolka krimiya ayaa dadkan isku soo baxay hadal u jeediyey waxa uu si xun u dhaleeceeyey joogista ciidanka ruushka ee gobolka krimiya ma taariikhdiibaa dib isu qoraysa ayuu isweydiiyey tataarka iyo turkiga krimiya ma mar kale ayaa qabriga lagu gurayaa maanta waxaa gobolka krimiya ka dhacayaa waa wax dhammaanteen cabsi nagu haya ayuu yidhi dibadbaxani waa mid ka mid a dibadbaxyo dhowra oo qowmiyadda tataarka ay ku qabatay meelo kala duwan oo dalka turkiga ah tataar badan oo gobolka ka soo jeeda ayaa ruushka ka soo cararay markii ay burburtay boqortooyadii cismaaniyiintu warbaahinta turkigu waxay inta badan culayska saartaa arrimaha gudaha hase yeeshee dhibaatada sii qoto dheeraanaysa ee gobolka kremiya ayaa keentay in warbaahinta turkigu ay aad arrintaa uga hadasho wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga axmed daawud oglo ayaa ka mid ah siyaasiyiintii ugu horreeyey ee ajnebiga ahaa ee booqday ukrain iyo gobolka krimiya kadib markii xiisaddu ay halkaasi ka bilaabatay daa'uud oglo oo la kulmay hogaamiyaha tataarka krimiya ayaa mooskow uga digay in turkigu uu si soko u eegayo waxa gobolkaasi ka dhacaya ha u malaynina in ra'iisul wasaaraheenna iyo madaxweynaheennu ayna dan ka lahayn arrin taabanaysa dadkayga ku nool gobolka krimiya ama meel kaloo dunida ka mid ah meel kasta oo ay joogaan walaalahayo oo dhibaato ku jira annaga ayaa ugu horraynayna kaalmadooda wax kasta oo aan awoodnana waanu qabanayna ayuu yidhi umut uzer oo baraka istanbul technical university waa khabiir ku takhasusay arrimaha dadka uu asalkooda turkiga yahay ee tataarkuna ay ka mid yihiin krimiya ilaa qarnigii siddeediyo tobnaad waxay qayb ka ahayd boqortooyadii cusmaaniyiinta markaa sida cad waa gobol aannu annagu leennahay dad turkiya dad muslimiina in wasiirkeenna arrimaha dibaddu uu halkaasi tegay oo la kulmay ururada halkaasi ka jira waxaa cad inay jirto dan aannu ka leennahay arrinta tataarka ku nool gobolka krimiya ayuu yidhi dalka turkigu waxa uu hadda ku guda jira ololo doorasho oo xasaasi ah taageerayaal badan oo uu leeyahay xisbiga talada dalka haya ee k iyo dad kale oo waddaniyiin ayaa aad uga walwalsan dhibaatada dadka asalkooda turkiga yahay ee ku nool gobolka krimiya dowladda ayaa qaadaysa tallaabo adag oo ay ku taageeraysa tataarka laga tirada badan yahay hase yeeshee brofesor uzer ayaa sheegay in xitaa haddii xaaladda krimiya ay sii xumaato uu dalka turkigu qaadi doono tallaabo taxadar leh waxaa jiri doona dibadbaxyo waaweyn maxaa yeelay markii gumaad loo geysta dad turkiya oo ku nool meel ka baxsan xuduudaha turkiga arrintaasi waxay kicinaysaa dadka waxaana jiri doona dad waddaniyiin ah oo laga yaabo inay halkaasi tagaan laakiin maanta aad baan ula yaabayaa haddii madaxda dalku ay taageeraan tallaabo milatari ayuu yidhi dadka asalkoodu yahay tataarka ee ku nool dalka turkiga ayaa la filayaa inay sii wadaan ololaynta ay ka dhex wadaan xisbiga e k ee talada dalka turkiga haya si xisbigani uu arrinta tataarka u taageero hase yeeshee dalka turkiga ayaa ruushka kaga tiirsan dhinaca tamarta dhinaca kalena marka la eego arrinta suuriya xidhiirka labada dali ma degana wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga axmed daawud oglo ayaa xiisadda labada dal aan wax weyn ka dhigin isagoo oo sheegay in ankara ayna dhibaato la abuuri doonin moscow marka laga hadlayo arrinta kremiya dadka siyaasadda labada dal la socda ayaa sheegay in turkigu uu qaadi doono tallaabooyin uu taxadar ku jiro marka laga hadlayo xiisadda isbeddelaysa ee dalka ukrain taasina waxay ahayd warbixintii waryaheena v o a dorian jones uu noga soo diray magaalada istanbul waxaa soo koobayey maxamed cabdi sandheere
haatanna xubintii sarafkii suuqyada waxaa muqdisho ka soo diray xasan kaafi qoyste
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta sicirka suuqyada iyo sarrifka lacagaha qalaad boqolka doolar ayaa saaka oo talaado ah suuqyada muqdisho ku waabariistay heerka qabashada hal malyan siddeed boqol iyo siddeetan kun oo shilin soomaali ah halka heerka bixinta uu ka yahay hal malyan siddeed boqol iyo sagaashan kun boqolka yuuroga ayaa heerka qabashada waxa uu joogaa boqol saddex iyo soddon doolar waxaana heerka bixinta uu marayaa boqol shan iyo soddon doolar boqolka bawn ee ingiriiska ayaa heerka qabashada waxaa lagu sarifayaa boqol lixdan iyo afar doolar iyadoo heerka bixintana uu cagacagaynayo boqol lixdan iyo lix doolar boqolka riyaalka sacuudiga ayaa muqdisho heerka qabashada ka jooga shan iyo labaatan doolar waxaana heerka bixinta uu taagan yahay lix iyo labaatan doolar boqolka bira etoobiya ayaa heerka qabashada la kala siisanayaa sagaashan kun oo shilin soomaali ah waxaana heerka bixinta uu joogaa boqol kun kunka kenya mani ayaa muqdisho heerka qabashada ka jooga boqol iyo sagaashan kun oo shilin soomaali ah waxaana heerka bixinta uu yahay laba boqol iyo toban kun haddii aynu eegno dhinaca maciishadda iyo suuqyada muqdisho loorka sokorta ayaa muqdisho ka jooga shan iyo soddon doolar halka loorka bariiska nooca xamsaha uu ka yahay lix iyo afartan doolar loorka bariiska safaari ayaa waxa uu joogaa toddoba iyo labaatan doolar waxaana loorka nooca bariiska amiire uu yahay sagaal iyo labaatan doolar loorka burka ayaa lagu iibinayaa lix iyo labaatan doolar waxaana kartoonka baastada uu joogaa sagaal doolar iyo bar gasaca caanaha ankar ayaa muqdisho ka jooga kow iyo labaatan doolar iyadoo gasaca caanaha xilwana la iibinayo lix iyo toban doolar gasaca caanaha xayaad ayaa qiimo ahaan muqdisho ka jooga shan iyo toban doolar caagga labaatanlaha ee saliid macsarada ayaa lagu iibinayaa toddobaatan doolar halka caagga labaatanlaha ee saliid caddeydana uu ka yahay shan iyo labaatan doolar xubintii sicirka suuqyada iyo sarifka lacagaha kala duwanna dhegaystayaal saaka intaa ha inoo joogto
aad buu mahadsan yahay xasan kaafi qoyste iyo xubintaasi sarafkii suuqyada haatana dhinacii sugaanta aan soo qabto heestii onkod iyo fanaanka cabdi tahliil warsame
onkod roobku ma daayo annataa ma ilaawo cabditaaliil warsame codkiisa ayaan ku soo gebagabaynaynaa idaacaddeenii subaxnimo waxaa si wadajireeda kugu soo jeedinayey maxamed cabdi sandheere iyo anigoo ibraahim xasan daanduray intaan galabta afarta hawada mar kale ku soo noqon doonno sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.